Wasaaradda Cadaaladda iyo Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa si wadajir ah u soo gabagabeeyay kulanka bilaha ah oo Bahda Cadaaladda iyo Amniga. Kulankan ayaa ajandihiisu ahaa sidii bulshadu looga dhaadhicin lahaa inay soo gudbisan karaan wararka ku saleysan cadaaladda iyo sidoo kale xogeynta amniga. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland ayaa xilligii shirku soo dhammaaday warbaahinta la hadlay.
mana noqon doonto maalintii suuqeen dambeysay waa barnaamij aan soo wadnay oo aan uga doodi doonno haddii alla idmo sidii la sheegay amniga iyo cadaaladda jubbaland khaasatan jubbada hoose khaasatan kismaayo wixii dhacay waxaa loo baahan yahay bil kasta inaannu dib ugu noqonno oo aannu iska waraysanno maxaa dhacay amni xumo maxaa dhacay cadaaladda ma martay ma lagu guulaystay ma lagu guulaysan miyaa maxaa caqabadaha hoo jira oo ay u socon waayeen hadday socon waayeen waa kulan aanu isaga waraysanno bishiiba hal mar kulankaas oo ay ka qayb qaataan xaafadaha lixda xaafadood oo degmada kismaayo barakacayaasha hay-adaha amniga hay-adaha cadaaladda degmada aanu guddigan isaga waraysanno mataqaanaa wixii dhacay furana waxaa u ah idinka oo waxaa la rabaa inaad idinku wixii dhacay soo sheegtaan maadaama xaafado kala gedisan iyo meelo kala gedisan ka timaadeen riboortka uu ku soo dhaco hay-adaha mataqaanaa maamulka iyo amniga ku soo dhaco kadibna wasaaradda cadaaladdu ay wax ka qabato markaa sidaas waxaana ku imaanaya wadajirkii mujtamaca ayaa ku imaanaya horumar baa imaanaya markaa marka barnaamijkan idinkaa fura u ah asalna idinkaa u ah sidii aada uga shaqaysaan buu u soconaya waanaynu ku bogaadinaynaa inaad wax badan ka qabateen oo arrimo badan oo hadda ka hor aan horey uga wada hadalay aysan dib u soo noqon oo wacyigelin la sameeyey wixii waxqabad u baahnaana la qabtay iyadoo ay ka qayb qaateen dadkiinaan meesha fadhiya iyo kuwo kaloo hadda inaga maqan insha allah way noo sii socon doontaa haddana waxaan gelaynaa inaad mataqaanaa su-aala weydiisaan oo mataqaanaa hay-adaha amniga iyo maamulka iyo cadaaladdaba ka weydiisaan